أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن نودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن نودي بأمجادي يا نصر أجدادي نودي بأمجادي يا نصر أجدادي نودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay shanta bisha ramadaan sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo qarax lagu dilay sarkaal murtad ah ayaa maanta ka dhacay deegaan hoostaga degmada buulaburdah ee wilaayada hiiraan dowladda xabashida itoobiya ayaa mar kale ku celisay inay ka go-an tahay qaadashada badda soomaaliya dagaallo culus oo sababay khasaare xooggan ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka amxaar ah ee waqooyiga dalka itoobiya bulshada ku dhaqan degmada galhareere ayaa ka faa'iidaystay nadwo diini ah oo ka dhacday gudaha degmadaas maktabka caafimaadka wilaayada jubbada dhexe ayaa dowro caafimaad usoo gebagabeeyey ganacsatada degmada jilib ee wilaayadaas guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo gebagabeeyey kormeer ay ku marayeen goobaha waxbarashada ah ee wilaayada baay maamulka islaamiga ah ee degmada tiyoglow ee wilaayada bakool ayaa dowla diini ah usoo gebagabeeyey macalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ah ee deegaan hoostaga degmadaas
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن نوحي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن نوحي بأمجادي يا نصر أجدادي نوحي بأمجادي يا نصر أجدادي نوحي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo imikana isagii oo faahfaahsan qarax lagu dilay sarkaal murtad ah ayaa maanta ka dhacay deegaan hoostaga degmada buulaburdah ee wilaayada hiiraan faahfaahinta warkaasi waxaa inoo sii ambaqaadayaa xasan cabdiraxmaan abu xasaan howlgal qarax ah oo maanta ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka deegaanka aboorey ee hoostaga degmada buula burde ee bariga wilaayada hiiraan ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah oo lugeynayay waxaana ku dhintay sarkaal murtad ah oo lagu magacaabi jiray suldaan axmed xuseen waxaana ku dhaawacmay laba askari oo murtadiina dhanka kale waxaa xog dheeraada laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaallo culus oo shalay ka dhacay deegaano hoostaga degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellaha dhexe dagaalka koowaad waa midkii shalay mujaahidiintu ay kula wareegeen gacanku-haynta deegaanka boos hareeri ee hoostaga degmada aadan yabaal waxaana allaah fadligii dagaalkaasi lagu dilay labaatan askari oo murtadiin ah waxaana lagu dhaawacay saddex iyo labaatan kale waxayna mujaahidiintu dagaalkaasi ku qanimaysteen saddex iyo toban qori dagaalka labaad waa midkii lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta ee shalay ka dhacay duleedka deegaanka ceel cali axmed ee hoostaga degmada aadan yabaal waxaana dagaalkaasi lagu dilay siddeed iyo toban askari oo murtadiin ah waxaana lagu dhaawacay soddon iyo lix kale waxayna mujaahidiintu nolosha ku qabteen hal maxbuus oo askari murtad ah waxayna sidoo kale mujaahidiintu soo furteen toddoba qori oo ak afartan iyo toddoba ah iyo hal qori oo bkm ah dagaaladii shalay ka dhacay duleedka deegaanada hoostaga degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellaha dhexe waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday sagaashan iyo toddoba askari oo murtadiina waxayna taasi allaah fadligii muujinaysaa dhiigbaxa xooggan ee ku socda murtadiinta dowladda xabashida itoobiya ayaa mar kale ku celisay inay ka go-an tahay qaadashada badda soomaaliya nuur cali warsame abushayba ayaa warbixintaasi inoo hayaa dowladda salibiyadda itoobiya ayaa war ka soo saartay damaceeda ah inay marinbadeed ka hesho badda cas kadib heshiiskii ay dhowaan la gashay kooxda aridada soomaaliya heshiiskii dhowaan dhex maray dowladda aridada soomaaliya iyo maamulka salibiyadda abiy axmed ayaa abuuray doodo xasaasi ah iyadoo ay jiraan warar isa soo taraya oo muujinaya in heshiiskaasi uu itoobiya u suuragelinayo inay hesho marinbadeed ama dekad iyo talis ciidan oo ay si rasmi u adeegsato inkastoo dowladda riddadu aysan si cad u shaacin faahfaahinta heshiiska haddana dad badan ayaa rumaysan in heshiiskaas adis awa lagu siiyey dekad iyo talis ciidan oo ay ka samaysato badweynta hindiya iyadoo dadka qaar ay sheegayaan in dowladda itoobiya la siiyey marin ay uga gudbi karto badda cas taasoo si weyn loo hadalhayo hadalkii ugu dambeeyey ee ka soo baxay taliska ciidanka etoobiya ninka lagu magacaabo jenaraal burhaanu jula ayaa sii xoojiyey shakiga laga qabo arrintan jenaraalka ayaa sheegay in wakhti yar uun ka harsan tahay in etoobiya ay ka mid noqoto dalaalka ku heeran badcas taasoo dad badan u fasirteen inay la xiriirto heshiiska ay la gashay soomaaliya waxa uu hadalkiisana imaanayaa maalmo uun kadib markii isafgaradka muqdisho ee adisababa ay gaareen dowladda ridada soomaaliya weli si cad ugamay hadlin haddii heshiiska cusub uu etoobiya siiyey marinbadeed balse dadka qaar oo aada ugu dhow madaxda murtadiinta ee muqdisho ayaa sheegaya in etoobiya heshiiskaasi lagu siiyey dekedio talis ciidan si kastaba ahaatee hadalka ka soo yeeray jenaraal burhano jula iyo shakiyadii soo baxayay tan iyo goortii heshiiskaasi la saxiixay ayaa sii hurinaya su-aalo la isweydiinayo wax rasmiga ah ee ay labada dal ku heshiiyeen haddaba haddii etoobiya ay dhab ahaantii marinbadeed iyo talis ciidan ka hesho xibaha soomaaliya waxay noqon doontaa inay suurto gashay hamigii dheeraa ee taliska cabashada ee ahaa in mar uun talis ku yeeshaan xebaha ku tirsan soomaaliya hase yeeshee arrinta ayaa sidoo kale abuuri karta falcelin adag oo ka timaada dalaalka xuduudda la leh badcas iyadoo dhowaan shir dowladda masar iyo tan eritereya ay ku yeesheen caasimada asmara lagu sheegay in marnaba labadaasi dal aqbali doonin in dowlad aan xuduud la lahayn badda cas ay saamayn ama galaangal ku yeelato badda cas mahadsanid abushayba dagaallo culus oo sababay khasaare xoogan ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka amxaaraha ee waqooyiga dalka itoobiya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixintaasi inoo eegayaa dagaal xoogan oo u dhexeeya jabhadda faana iyo ciidanka dowladda xabashida itoobiya ayaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay magaalada dabretoobar ee koonfurta gondar ee ismaamulka amxaarada ee dalka itoobiya ilo deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in dagaalku uu ahaa mid culus oo saacado badan ka socday magaalada iyo nawaaxigeeda maleeshiyaadka faano ayaa weerarka qaaday kadib markii ay ka warheleen dhaqdhaqaaqyo ay bilaabeen ciidanka dowladda xabashida itoobiya oo magaaladaasi uga baxay dhinaca magaalada gondar jihooyin kala duwan oo magaalada ah iyo maleeshiyaadka faano weerarka kasoo qaadeen waxaana ay sheegeen in khasaare xoogan ay gaarsiiyeen ciidanka dowladda itoobiya dhinaca kale maamulka abiy axmed ayaan ilaa hadda ka hadlin dagaaladan mana jiraan warar madax bannaan oo xaqiijinaya khasaaraha soo kala gaaray dhinacyada marka laga soo tago gobolka amxaarada oo ay ku hardimayaan ciidanka dowladda iyo maleeshiyaadka faano dhanka kale waxaa laga cabsi qabaa in mar kale dagaallo ay dib uga qarxaan gobolka tigree halkaas oo maleeshiyaadka t b l f ay ka wadaan abaabul xoogan oo ka dhan ah maamulka abiy axmed mahadsanid caliyare bulshada ku dhaqan degmada galhareeri ayaa ka faa'iidaystay nadwo diini ah oo ka dhacday gudaha degmadahaas cabdiraxiin sheekh cali ayaa warbixintan inooga diyaariyey nadwadan diiniga ayaa waxay ka dhacday masjidka alnuur ee degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga galgaduud maamulka islaamiga ee degmada galhareeri ayaa wuxuu ku wargeliyey dadka muslimiinta ee ku nool xaafadaha kala duwan ee degmada galhareeri inay jirto nadwo cilmiyadeed taas oo ay ka faa'iidaysteen bulshadii soo xaadirtay masjidka alnuur oo ku yaala suuqa degmada galhareeri culimmadii soo jeedisay nadwadan ayaa waxay ummadda muslimiinta ay ku booriyeen inay ka faa'iidaystaan cibaadada bisha barakaysan ee ramadaan sidoo kale waxay culimmada nadwada ka qayb qaadanaysay ay ka hadleen axkaamta soonka iyo futuuxaadka bisha barakaysan ee ramadaan yacni jid aad ku gooy lahayd siddeetan iyo saddex sano aadan ku gooy lahayn ayaad halkan habeen ku goynaysaa macnaha wax marka sahlan ma ahan bishaan dhexdeeda laga hela man xurima khayruha faqad xurim bishaan khayrkeeda qofkii laga xarimo khayr oo dhan waa laga xarimow ciyadan bilah malo fiirso bishaan qofkii aan khayrkeeda waafaqin ee aan ka faa'iidaysan ee cibaado iyo qur'aan akhris iyo sadaqo iyo qiyaamuleyl iyo istikfaar iyo ilaahay subxaanahu watacaala naftiisa inuu ku xiro ou naftiisa tababaro aan uga faa'iidaysanin waa ninay u dhammaatay waay khayr oo dhan qof laga xarimay waay adigu marka naftaada ku laabo bal bishaan haddii aad u diyaarsan tahay yacni waxaa jadwal degsatay inaad ka faa'iidaysato waxa waaye qaabisho khayr baa ilahay kula doonay subxaana watacaala haddaad caajis iyo cibaado la'aan iyo shalay saad ahayd shacbaan iyo bilihii hore saad ahayd iyo bishaan suukaa mid ay noqotana waxaad ogaataa hee wuxuu leey nabigu qof khayrkii o dhan laga xarimayo qofkaas ilaahay subxaanahu watacaala acmaasha kale tawaabka iyo ajirka laga helaayo waa noo sheegay kullu camal ibni aadam lah ibni aadam camalkiisoo dhan asaa iska leh ilaa sowma soomka maahan soonka maahane inta kale acmaashiisa asaal addoon markaasuu ilaah yidhi subxaanahu watacaala fa innahu lii wa ana ajzi bih soonka anigaa iska leho rabbi ah anaana ka abaal marinaya addoonka waxaa soo gelaya niyada waxaa soo gelaya caawa oo kale waxaan joognaa soddonka shacbaan dadkii qaar waxay sameeyaan kuday waxa la yidhaha kuday maxaa laga wadaa asigoo wax cad aan haysan inay ramadaan tahay inay shacbaan tahay wax cad aan haysan ayuu wuxuu leeyahay kolley wax walbaa dhici karee in biri ay soo naqataa laga yaabaa iska sii niyeyso soo dadka qaar ma sameeyaan ma jirto masaladaas mana ansaxayo xataa biri hadday soo naqato ma jiro soomkaas calaa yaqiinin inuu ramadaan biri tahay isagoo og inuu niyeysaa laba qof laakiin kuday biri lacalla soon hadday naqato iska sii niyeyso yaa wax ku dhaafine maya masaladaas lagu baraarugo habeenka ramadaan ou yahay soddon haddii ayadoon wax u kala cadaanin ou soon iska sii niyeysa waa u ansixin asiga maxaa farqi laba masale udhexeeya middaan oo caaw oo kale ah ama soddonka shacbaana يقين رمضان يلا ما هيو رمضان عد أو يقين ما يستغف لكن مدة أه صدم كرمضان يقين أيوه يستا يقين تاسو أه إن أو رمضان كسو غنيه مركا سيداس أي مركا أكل الدوميان لبدا مسألو وحا سوغلا يا جبدا حائضة أه جبدا حائضة أه هدي أي نيسان تهي أما أي أوك تهي dhiigeeda caado inuu caawo kale ugu eg yahay ama waxay joogtaa aktharul xayd xayd inta ugu badneed ayaa caaw ugu eg ama haalibul xayd xaydka intii dhexdhexaadka ahayd oo inta badan ay arki jirtay ayaa caawa ugu eg gabadhaasi ayadoo weli dhiiggii ka go'in hadday u niyeysatay biri soomka ah waa u ansaxayaa gabadhii dhiiggii kama go'in laakiin in uu caawa ka go'ayo ayay og tahay ama waxay ku og tahay dhiiggii intii ugu badnaa bay soo martay oo waa u dhammaadaba welina ma qobaysan ama haalibkii intii u badneed oo ay arki jirtay ayay soo dhaaftay welina ma aysan qubaysan oo caawa ay joogtaa dhiiggii oo socda weli sidaa awgeed hadday niyeysato soomka biri ah caawana dhiigga uu ka go'o ay iska qubaysato fadaaka waa ku filan yahay gabadhaasna soomkaasi waa u ansaxayaa xataa ayadoon qubaysan haddii waagu ku beryo oo salaada subax ay ku dhalato waa u ansaxayaa laba mas'alo intaysan qubaysan gabadhaasu waa ansax inta kale laakiin waxay u baahan tahay in dhiigguna ka go'o kadibna ay qubaysato labada mas'alo oo aan qubayska u baahnayn soomka ayaa ka mid a gabadha ayadoo weli qubaysan laakiin dhiiggii ka go'ay haddii biri ay sidaa ku gaarto ayadoo caawu niyeysatay waa ku filan ninkii waxba uu isku ahaagsaday cumar gurmudoo u soo diray dhulka ciraaq oo dhan gurmudaa looga diray ciidan uu helay meel la yidhaha buwayba uga hortegay bil ramadaan siday aqaan jireen wuxuu yidhaha "Hey, ma noo soo gudbayseen buwayb waxay ugu dhowtahay magaalada aan maqasheenoo la yidhaah kuufa ma idiin soo gudbaynaa yidhi mise noo soo gudbaysan soo gudbuur soo gudb hadda kor aad nasrateen yeeli mayne aa soo gudbayn abu cubeyd wuxuu yidhi saddex takbiiroodaan sheegaa nin walba diyaar ha noqdo tan afraadna ha lagu weero allahu akbar waa qaylish tii kood ma guurbaa igaa soo juda waa laysdal bahasha iyadoo kululaad xaalkuna culus ah musanna wuxuu yiri, rag badan unta wad oo jariir bin cabdilaahi albajali ay ka mid yahay dhabarkay ka difaacaan anaa safkoodu dhex gala waa dilaac kii boqorka u ahayo u teg kii waa carriya nin saxaabaha ka daba carar soo soo dilay gaalada markii hogaamiyihii laga dilay waa niyad jabeen waa ja- cararame webigii ku xaado saddex maalmoodoo daba joogoo dilaa meeqo ثلاثة أيام أنا كم أنا كم شهيد تيهرة لحكم مئة ألف نو كدل بقول كل أنا مو كدل فرص نوان يرجع تواتر وحي الله وحي تولى ملاك ويقول لك عنه nadwadan ayaa waxaa lagu soo dhoweynayey bisha barakaysan ee ramadaan mahadsanid cabdiraxiin maktabka caafimaadka wilaayada jubbada dhexe ayaa dowro caafimaad usoo gebagabeeyey ganacsatada degmada jilib ee wilaayadaasi cuthmaan axmed dhuubow ayaa warbixinta warkaasi inoo sii ambaqaadaya iyadoo la ilaalinayo badqabka bulshada ayuu maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxa uu maalmahan dowro aad u qabanayay qeybaha kala duwan ee ganacsatada magaalada jilib kuwaasoo ka kooban guud ahaanba ganacsatada sida ganacsatada daawada ganacsatada kawaanleyda qeybahooda kala duwan dadka ka ganacsada qudaarta iyo kuwa beera waxaa sidoo kale dowrada ka faa'iidaystay dadka maqaayadaha iyo kuwa shahleyda ah kama marneen fayadhoorka magaalada waxaana qayb kasta lagala hadlayay waxyaabaha ay u hayaan bulshada oo ay tahay inay ilaaliyaan badqabka caafimaadka gabagabada dowrada oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta maktabka caafimaadka iyo maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ayaa waxaa warbaahinta islaamiga ah ee al-andalus la hadlay qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay dowrada uu qabtay maktabka caafimaadka baryahan dowlo caafimaad aa noo socoto oo ka socoto walaayada islaamiga jubbada dhexe waxaa nala fahansiiyey wixii jeermiga iyo balaayada wixii hilibkaas dib uu keenaayo dowladaas oo noo socoto alxamdulilah ilah ku mahadsan waa noola soo gabagabeeyey alxamdulilah maanta waxaan naloo qabtay dowro waxaa laga hadlay caafimaadka sida cunooyinka dhacay cunooyinka waxay u qaybsamaan laba qaybood cunooyin dhir ah iyo cuno xagga xoolaha laga keeno marka waxaa nala faa'iideeyey in cunooyinka laisku dheelitiro cuno joogto ah qofka inuusan cunin oo cunooyin dheelitiran uu isticmaalo si caafimaadkiisa u u wanaagsanaado waxyaabaha dhacayna in laga digtoonaado sida cunooyinka markii lasoo gado dhiidka laiska fiiriyo kadibna meel fiican lagu kaydiyo cunnada haddii kuleel iyo waxyaabahaas ay dareento waxaa laga yaabaa dhiidkeeda intaysan gaarin in waxyaabaha uu ku dhasho huniga iyo waxyaabo kaloo ilma aragtay ay ka dhashaan marka in lagu kaydiyo meel qaboob oo leer leh waxyaabahaasa naloo faa'iideeyey alxamdulillah allah ku mahadsan subxaana wa tacaala waxaan kaloo mahad u celinaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin oo ku dadaalaysa badqabka iyo dhowritaanka ummadda una waa ah guddida ganacsiga degmada jilib jubbada dhexe eed iyo eed dowladda walanka faa'idni dowladduna may ka saabsanaay tahay dhanka caafimaad cuntada sidii geleyda iyo bariiska iyo baasida iyo borotiinka zaa'id leh sonkora la tellay iska dheeltirina la rabo mar bariis aan mar baasta aan mar ambuula aan saas rabo nafsa biyaha macdanta koy aadana ka sheeko eelalka iyo webogii laakiin aadi leeway eelalka waa laka sheegay maalmahan waxaa noo socotay dowro uu soo diyaariyey maktabka caafimaadka ee gobolka jubbada dhexe taasoo ku saabsaneyd in sare loogu qaado bahda caafimaadka ee degmada jilib gaar ahaan qaybta farmashiileeda taasoo annagana lagu boorinayay qaabkii aan maarta u ula tacaamul lahayn dadka mid ugu horreysa oo annagana lagala hadlay waxaa ka mid ah in xirfadaha shaqadeenna aan kor u qaadno iyo sida daawada loo keydiyo sida daawada loo bixiyo iyo vital scienska calaamadaha qofka biniaadamka laga rabo markuu bukaanka ku imaado waxaa kow aad ka baarleed in bukaanka la wacyigeliyo iyo daawooyinka ka mamnuuca ah uureyda iyo naasnuujinta in si wanaagsan loola dhaqmo bukaanka in la ilaaliyo cudurrada faafa oo u isticmaalo dhakhtarka galofis in nadaafadda guudna la ilaaliyo sida wasaqda silingooyinkana maarta loo sameeyo meelo lagu xareeyo dowladdan waxay maalmahan u socotay bulshadoo idil sida maarata qaybta faydhoorka magaalada naafadda ka shaqeyso ganacsatada magaalada sida bakhaariyada ha noqoto dharka ha noqoto sida qudaariyada oo kale hilibka oo kale muddooyinkii lasoo dhaafay maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa waday dowraad iyo daawo qiibin isbarbar socda waxaana laga qabtay mashruucan guud ahaanba degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe aad baad u mahadsantahay dhuubow guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo gebagabeeyey kormeer ay ku marayeen goobaha waxbarashada ah ee wilaayada baaye abuu xasaan ayaa mar kale warbixintan inoo eegayaa munaasabadan oo ahayd mid si heersare loo soo agaasimay waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta maamulka wilaayada islaamiga ee baay culummo waalidiin ganacsato iyo marti sharaf kale waxaana munaasabadda lagu soo gebagabeynayay kormeer muddo ku dhowaad labaatan beri ay wadeen wafdi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kormeer ku soo maray dhammaan madaarista iyo iskuulaadka nidaamiga ee hoostaga maktabka ee ka furan dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay wafdigan ayaa kormeerkooda waxaa sidoo kale u sii dheeraa imtixaanaad iyo tartamo ay u qabteen ardayda dhigata madaarista iyo iskuulaadka nidaamiga ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoona bixinayay jaa-isooyin iyo abaalmarino qaali ah waxayna arrintani noqonaysaa dhiirigelin ay heleen ardayda dhigata goobaha waxbarashada ah ee maktabka uu gacanta ku hayo sheekh ibraahim sheekh maxamed saalex oo ka mid ah culummada wilaayada islaamiga ee baay kana mid ahaa culummadii ka qayb gashay munaasabadda ayaa mahad alle kadib u mahadceliyey mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta isagoona ku ammaanay juhdiga iyo dadaalka ay ku bixinayaan waxbarashada ubadka soo korayo mayna isdardaalamaane ilaahay obsadii subxaana wa tacaala ilaahay idinka obsan tan kala lamaad maylare kullu maqaamin lahu maqaal maadaama yacnii hafladun ka saabsanto nashaadlan qobadahayo maktabka tarbiya wa tacliimna anshidooyinka ususuubi marka may walira susuusiyaanana walbarashada inuu ana ummatul qalami wal kitaab ummatul qalami was sayf yanuun qalamkana haysana walna baradahayna ummatu sayfin ana ilaahi ana wali subhanahu wa ta'ala wa kafaa bi rabbika hadiyan wa nasiran ta ilaahi liyu shaykhul islam ibn taymiyyah alayhi rahmatullahi mayliya qiwam ad-din bi kitabin yahdi wa sayfin yansur diinku ilaahi may ka teegnya kitaab dad hanuuniyo iyo sayf dad gargaaro way mid ka mid a guddigii ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo munaasabadda ka hadlay ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyey ujeedka kormeerkooda iyo meelaha ay booqashada ku tageen annagu maktabka haddii aan nahay jasaakum allahu khayr hawsha aan qabanaynay oo isugu jirtay tanshiid iyo ishraaf oon wadnay muddo maaragtay labaatan beri ku dhowaad ah waxay ahayd waxyaabaha boorka ku cad si guud waxaan u qabanaynayna waxay ahayd wilaayada waxaan usii qabanayna khaasatan waxay ahayd madaarista madaaris badan ayaanu soo marnay waxaan ka qabanaynana laba mawduuc ayay ahaayeen ama laba bendi bendi ahaa ishraaf tarbawi iyo mid ahaa tanshiid waxa aan maaragtay wadnayna wuxuu ahaa un yani tarbiya wa tacliim iyo tanshiidkeeda iyo horumarinteeda iyo sidii maaragtay tarbiyadaas jiilka iyo caruurta loo gaarsiin lahaa waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay mid ka mida waalidiinta isagoona sheegay in maanta waxbarashada ka jirta wilaayada islaamiga ee baay gaar ahaan degmada buulo fullaay ay tahay waxbarasho lagu faani karo isagoona mas-uuliyiinta waxbarashada ka codsaday inay sii wadaan waxbarashada ku aadan ubadka farxadda oo ugu badan langi hadda inta ka hor magaalada buulafalay langi hadda kasoo kasoo ka wareegay inta qaboobsi waay ana afka waalidiinta sakhadanay magaalada waxa kala kashere waxbarashada waa ka qanacsanay ma ay wa meel meelaha oo had warar wararka ka shireen meel al-shabaab oo ka tarshiishiray ma ay meel waxbarasho ilaahay dartiis wax lagu barashiyey in ay tahay una oo waalidiinta ay waqaranay deegaan un ku noolay halam laabo haddana hal kordhiyo ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abujacfar
ka walaaye ahaan eedaan ka faraxsanna ishraafka iyo tanshiidka isla socdo maktabka madaarista walaayada kataalan sameeya haaya eed yeedan in farxad geliyaasa ani lanoola warqabo lini la wado gowka una ku hayna gowka lamaadlaha ku gobodo afirsheenana inta badanba lanoo gobodo farxad gaara waning ata maadaama lakuyaaba walaayaadkani eedan mashquulsanyin waa runtii maybu aha garab surun waajib shaqo una la hayna ladhihi garab surumi oo walaalona noo qaadadan jazaakum allahu khayran eedi eeda arrintiyaaya aan bogaadayaana unina walaagay karankayna aka walaay ahaan tabartayna ah may diyaarangana ani una garab suranaana leyla nahaaran dhowaana ayay ahayd markii wafdi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu kormeer waxbarasho ku soo maray dhammaan goobaha waxbarashada ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee ka furan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay aad baad umahadsantay abuu xasaan ugu dambeyntii maamulka islaamiga ah ee degmada tiyoglow ee wilaayada bakool ayaa dowladdiiniha usoo gebagabeeyey macalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ah ee deegaan hoostaga degmadaas
علم تكون به إماما مطاعا إن أيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك طريق إذا ضللت dowladan oo loogu magacdaray saxaabiga muscab ibnu cumeer allaha ka raali noqdee shacaarkeeduna ahaa waqul rabbi sidnii cilma ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada tiyoglow u soo gebagabeeyey macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ah deegaanka biyooley iyo tuulooyinka hoostaga tirada macallimiinta oo gaaraysay ilaa laba iyo labaatan macallim ayaa intii ay socotay dowladda waxay ku qaateen kutubo mukhtasaraad ah oo wax badan ay ka faa'iideen waa kuwan iyaga oo ka warbixinaya dowladda loo qabtay iyo cilmiga ay ku barteen anoo ka hadalaw macalimiintii inqisood tuulada biyooley dowladda muddo lama bilood dhon dowladaas taasi oonay maqaajanahay muscab ibni cumeer oonay shicaarjanahay waa qurwabi zidini cima ilaahi subxaana wa tacaala waa ka mahadsanhanin gabagabowti gabagabadiina hataan fadhiyin insha allahu tacaala dowladda mayba ka baxay kutubo ilaa lii kitaab oo kale ah muddada yaa socotayna muddo oonay lama bilood taqriiban ee nahayti kutubadii ka socotayna mayba kuma tahatay dowladda ka baxay muqararka ka baxay may kuma tahayana kutubkan oo wasiyata abi isaaq leeraw oo manduumo ah iyona alurjuuzat lmiiya oo siirina calayhi salaatu wasalaam iyona saas oo kale nadama ah yaa kuma tahayan khud caqiidataka min alkitaabi wasunna iyona maba kulma tahayan arbicin nawaawiga iyo tarbiyat lislaamiya kutubadaasi oo tarkhiisu sifati salaad kuma tahi kutubadaasa ka gaadani runtii kutubadaasi oo markasta mana la daraasiyay macalimiinta qaar kuma tahanan gorodaayan haddana markastoo la naashiro cilmo kale dheeri ah iyo ha ku faa'idi iyo ha ku dhexbahi falilaahi alxamdu ilaahi ka mahadsan subxaanahu watacaala الجهاد في سبيل الله قال الله تعالى إليه سرمري انفروا دديو بها خفافا يسوفوا دين بها وثقالا يسوء الستين بها وجاهدوا جهادا بأموالكم ماليالكم كجهادا وأنفسكم نفتين كجهادا في سبيل الله إليه وديسن كجهادا ذلكم أرنتا سوى وجهادك خير لكم سين خير بدن إن كنتم تعلمون ددولوك دي سنتين أرنتا سوى سين خير بدن واي ما هو الجهاد ورث الجهاد ملك وذ هو جهاد بذل الجهد دذال اللي بيوا من المسلمين مسلمين تهشكوا هذه في قتال الكفار قال الدقال موشنة ما يبقى مسلمين تنبيان كم أنواع الجهاد جهات ما النوع لي وما هي وانا مين الجهاد جهاد نوعان لما نوع وهما لما ذا صنعنا جهاد الطلب جهاد قال الرئاسة ودنش لنك سيدو وجهاد الدفع جهاد قال الاسكريو عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله مبري لا يحل حلال مهان دم امرئ قف ديكش حلال مهان امرئ سو مسلم مسلمة إلا بإحدى ثلاث سد كوشمة الثيب الزاني لانكي جورها مري زنا سيدي والنفس بالنفس نفتي أنا في جويتي والتارك كي كتابي للدين هي دين شيء كتابي والمفارق المفارق فارغي للجماعة جماعة المسلمين تفارق رواه البخاري ومسلم mid ka mid a malaaqyada deegaanka oo xafladda goobjoog ahaa ayaa dhankiisa macallimiinta kula dardaarmay in kaalinta ay muslimiinta kaga aadan yihiin kasoo dhalaalaan kitaabka ay ximbaareen ay difaacaan insha allahu tacaala mayba ka dardaarmaanahaan in dadaalka dadaalka dara walbadana dhanin ku baahanyi in kutaabka una difacana in waana barana in waana ka dhagana yan inin ku baahanyi walaaga soo dadkii onay ee jiilka daha baahayo oo maskantoonka shaba faday oo aqiididii toosii faday iyo ilaahay isan siinku weelay ilaahay mayba ha siinkuka eediyahin hubun fayle manaha meele muhiimanka ah oonka fada badan iyo geeg ilaahay siin surinji ani mayba fadaanaya door lihaada isinku qaadataan dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale macallimiinta madaarista qur-aanka degmada tiyuglow oo rag iyo dumarka kooban dowro ceenkan ah loo soo xiray waxaana xusid mudan in sidan oo kale dowro tan la mid ah loo soo xiray in ka badan toban macallim oo bare ka ahaa madaarista qur-aanka deegaanka ceelgaras oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada tiyuglow guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu